cabdiqaadir axmed muudey oo ah ganacsado dhisa guryaha la deegaansado ee magaalada nairobi ayaa kula talinaya dadka soomaaliyeed ee doonaya inay guryaha ka gataan magaalada nairobi inay aada isaga hubiyaan guryaha iyo sidoo kale dadka ay lacagahooda ay ku aaminayaan arrintan ayaana ka dambeysay kadib markii magaalada nairobi uu ka bilowday khilaafka iyo isfaham waaga soo kala dhexgala inta badan dadka guryaha iibsanaya gaar ahaana soomaalida ka imaaneysa dhinaca qurbaha iyo sidoo kale kuwii guryaha dhisayey walaa waxaan u diri lahay fariin oo maaragtay inay aada uga feejignaadaan waxa ay samaynayaan waxaa ka mid a aniga dadkii qurba jooggaan ahay dadka soomaaliyeed badanaa waxay sameeyaan gurigii waxaa loo soo diraa three d a loo soo diraa yacni sawiriya loo soo diraa qofka guriga wuxuu la naqanaa guri aada u qurux badan oo ku yaala new york oo kale oo aada u qurux badan markii ay lacagtii laga qaadana waxay arkayaan guri aan u qalminin lacagtii ay bixiyeen waxaa kaloo jiro dadkii in in lagu qayaamo cabirka guriga qofaa ku leedahay guriga waa maxaa la yihahdaa laba boqol saddex boqol oo square meter markay yimaadaana guri yar ay naqanayaan waxaa kaloo dadka lagu loo sheegaa ah guryaha waxaa laleeyahay amba half acre oo kale amba quarter oo kale waxaa laleeyahay sideed guryo oo kale aan gelinaynaa that means waxa waaye gurigii meeloo hawo ka helaya ma laha iftiin ma laha qofkiina waxay haysataa sawir oo three d ay haysataa waxaa kaloo jirta dadka in laleeyahay xaafadda parkland oo kale aan guryo ka dhisaynaa qiimo yaraa loo sheegaa that means aan u dhoweyna coostigii oo aad adiga aad guriga ku dhisaysa oo dadkii lacaga laga soo hormarsanayo laleeyahay kanaan haynaa kanaan haynaa kanaan haynaa kanaan haynaa marka dadka waxaan ugu digi lahay horta marka ugu horeyso waxa ay gadanayaan inay iska ogaadaan marka labaad qofka ay ka gadanayaan inay iska ogaadaan marka saddexaad meeshay lacagta ku bixinayaan inay ayagana ka feejignaadaan because waxaa dhacda dad aad u badan oo soomaalida inay dhibaato badan ku dhacdo oo xataa noogu yimideen meeshaan parkland noogu yimid ay ka imaadeen amba america ka imaadeen amba yurub ka imaadeen oo markay yimaadeen war lacagtii intaasna waan bixinay gurigiina waa kanaa maana la dhicinin marka culeysyo badan ayaa ku dhacay marka waxaan dhihi lahaa waxa aad samaynaysaan bliis ka taxadira qofka aad wax u dhiibaysiina iska ogaada qofka aad lacagta ku shubaysiina waa inaad aaminsantihiin non inaad maaragtay inta aragtaan xayeysiinta aragtaan aad xayeysiinta u timaantiraa hey gurigan waa fiican yahay qofkan saa sheekh hebel waaye kan hebel waaye kan hebel waaye in la yidhahdo ma fiicno ganacsiga soomaalida oo waayadii ugu dambeeyey aada ugu sii fidayey dalka kenya gaar ahaana caasimadda nairobi ayaa la aaminsan yahay inuu qeyb weyn uu ka qaadanayo dhaqaalaha waddanka kenya xuseen axmed geelle sandhool oo ah aqoon-yahan bartay dhaqaalaha iyo siyaasadda ayaa sheegaya in sababta uu ganacsiga soomaalida kenya uu uga horumaray ganacsiga kale ee qowmiyadaha kale ee dalkan kenya ay tahay halista ay inta badan u bareerayaan ganacsatada soomaalida taasoo marka dambena ganacsatada soomaalida dhaxal siisa in ganacsigooda uu guulaysto soomaalida ayaantii dambe real estatka aada ay ugu soo badanaysay waagii hore waxaa ka horreeyay hindi hindidii aad moodaa hadda inay industrial area ay u wareegeen ay qaateen soomaalida inay sameeyaan maxaan ku rahda real estatka taasoo hadda ay majoritygeeda xaafadaha ugu qaqaalisan waagii hore ay ka dhisi jireen islihi haddana xaafadaha ugu qaalisan ay ka dhisaan sida hallingham maxaan ku rahdaa parkland lavington meelaha qiimaha badan leh oo dadka high classka ay degaan iyo middle classka inay soomaalida la wareegaan aad moodaa soomaalida sidaad ogtahay horta waa risk taker waaye haddaysan risk taker ahayn wakti gaabanna wadan sidan businesskooda heerkan ma gaareen isla markaasna faa-iido aada u badan oo intaan la egna ma sameeyaan runtii soomaalida waa risk taker waxay u bareeraan inay qaataan khatar kasto ama wax kasto ka imaanayo iyagoo u bareerayo oo dhici karto hadda inuu maaragtay coming ten years instructionka wadankan oo aada u badan oo dhisma marka dhismahaas hadduu batana riskigiisoo qaadana inay daraasaad sameeyaan xoogaa dhinacaas ka fiirayaanna waa muhiim cumar ibraahim oo ka mid a ganacsatada soomaalida ee nairobi ayaa sheegaya in tirada soomaalida qurba joogta ee guryaha ka iibsanaysa magaalada nairobi ay aada u korortay sanadihii lasoo dhaafay iyagoo sidoo kale kaalin weyn ka qaata dhaqaalaha waddanka maadaama inta badan bulshada soomaalida ee ku nool dalka kenya ay ku xiran yihiin eheladooda ama qaraabadooda ku nool qurbaha doorka annaga waxaan leenahay kolley wixii waxaan la qabnaa doorka door weynaan ku leenahay ganacsatada soomaalida weliba soomaali meel kasta oo joogto shanta qaarad oo adduunka islii waa waxay u tahay meel maalgashi ah meel ay dhaqaalahooda uu yaallo nin kasta meel kastu hadduu joogo marka waxaan dhihi karaa waa meel maarata isu imaatinka soomaalida ay iskugu imaatay halkan booming economic ayay ka dhigtay yacnaha dhaqaale ahaan islii waxaa la dareemi karaa culeysyada maarata meelaha ka jira waa ka bedelan yahay sababtoo ah annaga caalamka dhan aan joogno waxa annaga meeshaan iskugu keennaa marka waxaan dhihi karaa ganacsiga islii waa fiican yahay real estate khaasatan aad ugu fiican yahay qurbitoogta door soomaalida door weyn ay ku leeyihiin sababtoo ah waxay soo shaqaystaan meeshii ay ku maalgashan lahayn waa islii marka haddii dadkaas ay qurbajoogta saamayn weyn ay ku leeyihiin oo dhaqaala islii qayb ay ka yihiin qayb weyn weliba dadka biilada soo diro dadka maarata guryaha gato dadka falaadada gato dadka maarata si qurbajoogta iyo dadka islii waa isku xiran yihiin saasaan dhihi karaa marka saamayn weyn ay ku leeyihiin boqolkiiba ma qiyaasi karay oo leentare sax
khadar maxamuud xareed v o a nairobi